magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu soo bandhigay barnaamijka wadahadal qaran oo ku saabsan awoodaha xogta istatikada iyo iskaashiga barnaamijka ayaa wax uu fududeyn doonaa iskaashiga soo saarista xogta waxaana kasoo qayb galay xildhibaano agaasimayaal kala duwan oo ka tirsan hay-adda istatikada qaranka mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda dhanka dowladda iyo bahda waxbarashada ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimo ku-xigeenka hay-adda istatikada qaranka cabdiraxmaan daahir cumar wuxuuna ka warbixiyey awoodda xogta istatikada iyo iskaashiga xogta
oo u xil saaran dowladda aruurinta falanqaynta iyo baahinta xogta qaranka in oo macnaha iskaashi u dhaca dhanka dheytada iyo in la muujiyo awoodda dheytada ay leedahay waxaan ku guuleysanay soo saarista sahno fara badan ayadoo sidoo kale qorsheynayno telekoobya la xiriiro wax soo saarka xogta oo dhammaan muujinaya awoodda ay xogta leedahay ugu dambeyn gudoomiyaha midowda jaamacadaha brofesor maxamed maxamuud bidey iyo la taliyaha sare ee xiriirka deeqaha bixiyey iskaashiga ee hay-adda istatikada qaranka ayaa waxay ka wada hadleen muhiimadda uu barnaamijka istatikada iyo iskaashiga xogta uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed aad baa mataqaanaa runtii usoo dhaweyneynaa haddaan nahay annaga bahda
iyo saddex labaatanki sanadkii soo dhaafay waxaan saxiixay horyaalka guddi ee qaramada midoobay adduunka ayaa ayaa isla gartay in loo istaago power of data in la tuso adduunka waxa ay ka tahay xogtu ama go-aamada masiiriga ay saameynta ay ku leedahay marka waxaa isla qaatay in initiative la abuuro initiative waxaa loo bixiyey high impact initiative ama h i i ama h double i sida ururkan ugu taagan hadda arrintan oo dowladaha adduunka ay la siixdeen bishii hadda lasoo dhaafay labaatan iyo lixdeedii february agaasimaha guud ee hay-adda istaatistiga qaranka mudan shirmaanke iyo aniga ayaa new york la kulanay ninka madaxweynaha gabadha madaxweynaha ka ah ama c e o-ga sismadeeda waxaana soo wada siixanay new partnership waxaan soo siixinay partnershipkii la saxiixay september seventeen twenty thirteen twenty twenty three ujeedkuna wuxuu yahay in laisla gaaro afar tiir waddan walba oo ka tirsan partnershipkan saxiixana uu la yimaado country plan oo ku saabsan power of data and partnership